barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka e v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis ka mey sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dumar dhallinyaro ah oo bartay farsamada harqaantolista oo wax weyna ku soo kordhiyey degaankii ay ku noolaayeen aan kaaga soo qaada ani markaan baranaya diraca waxaa lagu tolaayo toban kun oo aada helin asbuuc ima laba asbuuc oo lagu leeyahy iga dhig xagga markii aan annaga baranay hadda diraca shan kunaa lagu tolaa middaas dadkii guuday horta danta ugu jirtaan midda labaad hooyo kasta oo harqaan soo gadato iyadoo gurigoodii joogta inta ugu badan kuwa meheradaha lah xagga dhig ee dharka xaafadahana u tolayaan gurigoodiina way joogtaa kii ilmaheedana waa ku tala keediina waa ku tolanay waxaan sidoo kale idin haynaa dadka abaartu ay saamaysay oo markii roobku uu da-ayna ay soo riteen cudurro kala duwan oo nafaqadarro ay ka mid ka tahay iyo nafaqadarro nafaqadarradii iyadoo weli sii jirta sababtoo ah abaartii ayaa waxaa u raacay shuban shubankaas oo ka imanaya dadka oo inta badan biyaha ay helaan aanay nadiif ahayn intooda badan boqolkiiba sagaashan waxay ka yimaadeen muxua miyiyada iyo magaalada hareeraheeda tobanka soo harayna waxay ka yimaadeen meelaha ay dhiidhiiyada magaalada dhexdeeda
dhinaca heesahana barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waan soo socdaa kowdii waxna waan sidaa labadhi samir yeeloniga saxarlaaha fuda
qodobadaas iyo ciyaarihi ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa la filayaa in ay u gudbiso madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump walaaca ay ka qabto dusinta sirta gaar ahaana faahfaahinta baarista weerarkii ka dhacay magaalada manchester teresa may ayaa la filayaa inay soo gaabiso kulanka neto ee ka dhacaya magaalada brasaris iyadoo ay sababtuna tahay halis kale oo argagixiso oo ka dhici karta dalkeeda
ciidamada waddanka filibiin ayaa maanta galay magaalo la haysto oo ku taalla jasiiradda koonfureed ee mindaniyo halkaas oo ay uga nadiifiyaan maleeshiyaad islaamiyiina oo qabsaday horaantii toddobaadkan halkaasi laba diyaaradood oo nooca qamaatiga u kaca ayaa dul heehaabaya magaalada iyadoo taangiyada dagaalka ay xaafadaha galeen xili la maqlayo rasaas iyo qaraxyo culus in badan oo ka mid a dadka magaaladaasi ku dhaqan ee maraawi oo gaaraya ilaa iyo laba boqol oo kun ayaa bilaabay inay halkaasi ka barakacaan
subax wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan roobabkii guga ayaa ka curtay meelo badan oo ka mid ah degaanadii ay abaartu saamaystay iyada oo raqdii xoolahana ay dhulka taallo dadkuna ay aad u tabar daran yihiin inta badan gaar ahaan caruurta ay nafaqadarada xoogga lihi ay hayso cisbitaalka weyn ee magaalada hargeysa ayaa ka mid ah meelaha dadka badan ee xanuunsanaya la geeyey wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray abaaraha daba dheeraaday ee ka jira deegaanada somalilan waxay keeneen inay siyaabo kala duwan u saameeyaan dad iyo duunyaba waxaana ay galaaftay nolosha dadka iyadoo sida ay dowladdu sheegtay ay boqolkiiba siddeetan xoolihii dadku dhaqanayeen ay raaceen abaartu ay ka baxeen iyadoo taasi ay jirto ayaa roobab ka deen inta badan deegaanada abaaruhu ka jireen waxaana roobabka da ay keeneen dhibaato caafimaad oo kale gaar ahaan carruurtu ay saameyn ku yeesheen doctor khadar axmed waa dhakhtar ka howlgala waadhka carruurta cisbitalka guud ee hargeysa waxay u sheegeen nafaqadaradii jirta ee carruurta u raacday cudurro ka dhashay roobabku nafaqadaradii iyadoo weli sii jirta sababtoo ah abaartii ayaa waxaa u raacay ama ugu biiray shuban shubankaas oo ka imanaya dadka oo inta badan biyaha ay helaan aanay nadiif ahayn marka biyahan ay helayaan ay ka helayaan inta badan ceelasha iyo muxua meelaha biyaha lagu kaydiyo oo aan nadiif ahayn darteed ayaa waxay ku sababeen markaa caruurta inay shuban ugu biiraan nafaqadaradii markaa taasina waxay sababtay in nafaqadaradii ay arintaasi ay sii siyaadiso oo ay kasii darto xaaladii nafaqadarada ee jirta inta badan dadka ayaa wakhtiyadan roobka biyo ka caba goobaha biyo fadhiisinka ah iyo sidoo kale ceelasha ay galeen biyo aan nadiif ahayni waxaana dadka cuduradan ay haleeleen u badan yihiin kuwa ku nool goobaha ka baxsan magaalooyinka intooda badan boqolkiiba sagaashan waxay ka yimaadeen muxua miyiyada iyo magaalada hareeraheeda inta kale toban tobanka soo harayna waxay ka yimaadeen meelaha ay dhibiyada magaalada dhexdeeda marka meelaha aan soo tilmaamo oo dhan inta badan ma gaadhaan biyaha nadiifta ee qasabadaha marka sababtaasa ugu wacan in aa shubanku uu ku dhaco goobaha caafimaadka uu ka mid yahay waadhkan ama xisbitalka guud ee hargeysa ayaa ka mida meelaha lagula tacaalayo dadka cudurada ka dhashay roobabka da-ay ay u jiifaan xanuunada haleelay marka laga yimaado cudurka shibanbiyoodka uu ku baahay meelo badan oo somalilan ah waxaa sidoo kale jira oo iminka baahay cudurka jadeecada taasoo dowladdu sheegtay inay dadaal kula jirto sidii ay u xakamayn lahayd barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
haween isxilo qaamay ayaa deegaanada hoostaga gobolka galguduud waxa ay ka hirgeliyeen mashaariic ay ku tababarayaan haweenka danta yar ee ku nool tuulooyinka iyo baadiyaha si ay awood ugu yeeshaan inay noloshooda u shaqaystaan ayna wax uga beddelaan haweenkaas ayaa badankood waxaa la baraa harqaanka ama dawaarka kadibna waa ay ku shaqaystaan waryaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo muddooyinkii dambe waxaa soo kordhayay waxbarashada gabdhaha gaar ahaan kuwa baranaya farsamada gacanta iyadoo magaalooyinka qaar gabdhaha ay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan si ay u helaan qutulyoon ay ku maareeyaan noloshooda degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa in ka badan boqol iyo lixdan gabdhood waxa ay bartaan harqaanka iyo cilaansaarka sida ay sharaxayso macalimad faadumo maxamed shire oo ka mida macalimiinta goob lagu barto farsamada gacanta aada mahadsan tahay gabdhahan cadadkooda waa boqol iyo lixdan gabdhood telekoobka guud ahaa boqol iyo lixdan waaye waxayna bartaan lixdan harqaan waaye oo laba fays ay u kala gelayaan boqolkana waa cilaan sidoo kale ayagana laba fays u kala gelayaan haddii aad i weydiisay seed soo xushay waxaa ani aan soo xulo dadka danta yar oo maanta jaaniskan lasii ka faa'iidaysanaya aan soo xulay aan isleeyahay maanta haddii ay wax bartaan ama harqaan bartaan ama gacanta wax ka bartaan berri mustaqbalka ilmahooda waxay un ugu saaciidey karaan dad noocaasa soo xusha waaye dadkan hadda waxay ka yimaadeen afarta xaafadood walow ay nagu jiraan kuwo ka imaaday baadiyaha hadda magaalada yani u dhow oo kuwo ka imaada duhurkii noo imaada inta soo lugayaan juhdi badan ku bixiya say waqtigaas iyo janska ay uga faaidaysa lahaayeen aada iyo aad hay-adda a r c hadda faceki hore waxay naga caawisay raqaamada awal waxaan ku tolo jirnay kuwo koronto ah oonan tabar u haynin korontodaas iska bixitaankeedo in badan aan kusoo dhibaatoonay fays hore waxaa jira lix bilood hadda kahor waxaa jira harqaamo soo dhameeyey fayskii labaad marka harqaamo aan aada u badnayn laftirkooda waxaana siisay qolooyin layira i r c maryan xasan waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka faa'iidaystay waxbarashada harqaanka waxa ay sheegaysaa inay ku faraxsan tahay waxbarashada ay heshay maya aniga dhuusamareebaan ku bartay waxaan ka bartay iido ardada igu horreysa oo la baro harqaanka ayana aada oo weyn aada oo weyn marka hadda kuwa gobolka loo fiirsho si ugu baahan yihiin kuwa magaaladan jooga kuwa tuulooyinka joogaa ka daran waana aan ku ognahay ma aanan helin anagii hay-adna ma gacan siin oo hayd intana gacan siida dhiime meeshaas taga waxaasaan haynaa anagii inaan meeshaanan ku noolnahay waana aan baranay waa jecelnaa haddee allah idmo inaan macnaha horumarino on tuulooyinka gaarsiino sida milalgurgadoona xanaburo aaday ugu baahan yihiina hooyooyinka joogaan horta faa'iidada uu leeyahay barnaamijkan la baraa waa weynyahay aan kaaga soo qaada aniga markaan baranayo diraca waxaa lagu tolayo toban kun oo aada helin asbuuc ima laba asbuuc oo lagu leeyahy iga dhig xagga markii anaga baranay hadda diraca shan kuna lagu talaa middaas dadkii guuday horta danta ugu jirtaa midda labaad hooyo kasta oo harqaan soo gadato hadda magaalada ku wareeg wuu yaalaa badi hooyo kastoo harqaan soo gadata iyadoo gurigoodii joogto inta ugu badan kuwa meheradaala xaggadhe ee dharka xaafadahana u talayaan gurigoodiina way joogtaa kii ilmaheedana waa ku tala keediina waa ku talana hooyooyinka dhan waxaan kula talinaa inay waxbartaan waxbarashada ayaga anface ubadkooday anface soo aabayaasha waxaan aragnaa inay ilmihii ka dhaqaaqeen inaan hooyooyinka waxbartaan kula talinaynaa inay harqaan hadday taha bartaan cilaan hadday taha bartaan dharkarintii oo kala dhaayayntii inay bartaan wax walba inay bartaan aan kula talina haddii alla idmo horta dad haddaad aragtid meel isugu yimaado wax walbay ka buuxaan macalimad faadumo ayaa sheegaysa in gabdhaha barta farsamada gacanta ay sidoo kale siiyaan casharo la xidhiidha sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka qaar ee dumarka haleela aada iyo aad wax aan ka harana maba jiraanba waxaa jira qayb wacyigelin ah oo gudniinka fircooniga aan ka wacyigelino macalimaad waxaa jirta noo qaabishan macalimaad waxaa jirta noo qaabishan ayadana en sida en xisaabaadka iyo soomaaliga en waxaad dareemi kartaa gabdhaha hadda danta yar waa ma- ma- yacni oon haysanin maanta iskool waxay ku tegayaan dadka noocaas waa dadkan caawino ayagaa marka macalin waxaa noo jooga xiisado dhowr xiisado baxsha macalin waxaa noo jooga wacyigelin waxaa jira oo noo jooga dhowr yacni maadooyin badan aan siinaa waxyaaba badan aan- aan aan siinaa baahi taaganaa keentay waxaa waaye hadda sidii yani gudniinka fircooniga sidii hore maaha oo boqolkiiba barsentii hadda hoosa u dhacay laakiin wa- ay waxbaa jira weli marka waxaan rabnaa inta jirtaan inaan ka reebno waa gu- waa wax yani oo dumarka aada ugu daran markay foolanayso waxyaaba badan oo yani ku- dhibaato ku ah waaye kaasna marka aan ka wacyigelina aan ka wacyigelinaa oon dhanaa eh, gudniinka fircooniga barnaamijkaas waxaas iska daaya marka macalin noo qaabishan oo oo waxaa jira barnaamijka waxaa jira noogu taqaasus leh yani ardada noo siiya kor u qaadidda waxbarashada gabdhaha ayaa noqotay mid si weyn looga shaqeeyo waxaana inta badan laysku howlaa sidii dumarku ay u heli lahaayeen waxbarasho waxaana degmooyinka qaar laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo dumarka u qaasa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
mar kale duhur wanaagsan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan mar kasta oo ay waddamada reer galbeedka ka dhacaan weeraro ismiidaamina waxaa kor u sii kaca ficilada ka dhanka ah dadka islaamka ah oo lagu eedeeyo inay yihiin argagixiso marar badan ayaa dad islaama loo geystaa gacanka hadal aflagaado iyo hanjabaado kala duwan sidaasi daraaddeed dad isxilqaamay oo aan muslim ahayn ayaa gudaha dalkan maraykanka waxa ay ka sameeyeen ururo ay ku taageerayaan dadka falalka nacaybka la xiriira uu soo food saaro wariyahayaga jacfar kuukaaye ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya
doctor a justin ayaa aasaasay haid bastores isagoo ay la socdaan ardadiisu sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankii markii hogaamiyaha ururka cook calakis calan david duuk loo doortay gobolka lousiana
muddo dheer baan ka hadlaynay toddobaadyo iyo bilihii ugu dambeeyeyna waxaan go'aansannay inaan bilowno funaanadahanna aan u samayno ururka ka hortagga nacaybka
heestani waxa ay leedahay markii nacayb uu xaafadaada ka jiro ururkeenna soo wac
waxaan caawinnaa dadka ay dhibtu ka soo gaadhay qof iyo iyaga neceb diintooda ama isirkooda waan wacnaa waxaan ogaannaa waxa ay rabaan waxna waanu qabannaa
ilaa siddeetameeyadii shaqada ururka wax yar baa iska beddelay hase yeeshee aragtidiisu waa isla sidii
muddo aan fogayn magaalada missouri city oo toban mayl inoo jirta qof ayaa habeenkii garaacay albaabka qoys laba isir ka kooban wuxuuna ku yidhi carruurtaada madmadow waan dilaynaa adigana waan ku dilaynaa warkaas warqad baa lagu qoray waan wacnay meesha ayaan tagnay waanan caawinay
justin hadda waa koob iyo siddeetan jir mana filayo in ururka haid bastores uu weligii sii soconayo
ma filayo in ururkan qaabka uu hadda yahay uu sii jirayo aniga dabadeed
hase yeeshee justin ayaa sheegaya intaasi aanay muhiim ahayn aragtidiisa ayuu sheegay in dad badani ay sii haysan doonaan
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukay haya warbixintaasi nala socodsiin halkaad nagala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a maxay noo xigi jamaalo ee casha goordhow ciyaarihi ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa hase yeeshee bal aynu ku yara nasanno heesta saxarlaa iyo maxamed mooge liibaan
kusinaan dharaartii la sargooydhiide rabbigay sameeyey cirka sare u taagi xidigahan siraatiyo dayax suudineen lagu sugay cadceedee dalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaaxe lagu sugay cadceede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaaxe dhulka gobol seexidiyo sabalagu rigaadiyo laga dhigay si dadabkii buraha halsaaniya birta samayda ciidiyo salka lahogu joojiyey saddex laabadiyo gobi lagu yidhi sabeeye dabadeed la saayay qof baa meel la siiyey saldhigeedu qayda caidiyo macsiniino dadku ruux sabuulo saranseer ku raadiyo guryo samoniyaalo sidka dhalay ku haysto hila sir ma weydiyo laba kala safroomba subax noolba jooge waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi samir yeelo aniga saxar laaha fududa waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa koobi waxna waan sidaa labadhi samir yeelo weliga saxar laaha fududa awowgo shuklaada hanof jacayl sawaabayo sanka ku daloosho ku sudhay hogaanbaad usii daamaqaarkee haku daba salayse haugaabise taada sugsugtiyo cadaadiyo waan soo socdaa kuubi waxna waan sidaa labadhi waan soo socdaa waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa codkii maxamed mooge intaas haddaanu ku dhaafno haatanna jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha la fadhiya iyo xubintii cayaaraha kusoo dhawaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa shalay la ciyaaray kulanka kama dambaysta hea yuruba league oo kooxaha manchester united iyo ayax ay ku kulmeen magaalada stockholm iyo dalka sweden waxaana kulankaasi uu ahaa labada kooxoodu mid ahmiyad gaara u leh marka laga fiiriyo dhinacyada faynalaha ka sokow naadiga manchester united waxay u ahayd in ay badiso mid ay kaga xihan tahay in sanadkanna ay ciyaarto champions leaga maadaama heerkii loogu soo baxayay ee kala sarraynta horyaalkeeda aysan ka mid noqonin kooxihii halkaasi soo gaaray manchester united ayaa sidaasi ka dhabaysay waxaana ay laba gool waxba kaga badisay naadiga ayax amsterdam oo waddanka holland ka socotay ciyaaryahan bawl bogba ayaa u dhaliyey daqiiqadihii hore ciyaarta goolka koowaad ee naadiga markii laisku soo laabtay oo ciyaartu waxyaruun ay socoto ayaa ciyaaryahan mkhitrian u dhaliyey goolka labaad ee naadiga united ayakis waxba maysan dhalin ciyaartuna waxay ku dhammaatay sagaashankii daqiiqa loogu talagalay gool laba gool iyo waxba naadiga manchester united waxay ku biirtay naadiyada ku guulaystay ueva yuruba league oo ay sanadkan labakuntoddobytobanka ay ku guulaysatay iyadoo haddana noqotay sidoo kale kooxda ugu horyaalada ama kooxda ugu koobabka badan dalkaasi ingiriiska waxay ka sarmartay naadiga liverpool oo koy afartan koob ku guulaystay dhammaan koobabka la ciyaaro marka laisu geeyo iyadoo manchester united hadda ay iyadu marayso labaiyo afartan koob sidoo kale dhegaystayaal waxaa la dheeli doonaa faynalo kale kooba dalrey ayaa maalinta sabtida ee naadiga kubadda cagta ee barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga alaves kulankaas ayaa ka dhici doona gegada vicente caldron oo ay ka ciyaarto naadiga kubadda cagta ee atletico madrid waxaana labada kooxood alaves iyo barcelona ay yihiin kooxo u diyaargaroobay in ay wacdaro kulankaasi ka dhigaan oo kooxdii markaasi faynalaha guulaysatana ay noqon doonto in loo caleemo saaro koobkaasi dalrey ama kinkaabka ee dalka spain laga ciyaaro naadiga barcelona ayaa sanadkii lasoo dhaafay koobkaasi ku guulaystay haddase isku dayeysay inay mar kale hanato oo ay difaacato inkastoo ay ku guuldareystay in ay difaacato koobka wadanka laga ciyaaro ee laliigaha horyaalka dalkaasi spain sidoo kale dhinaca ingiriiska waxaa la dheeli doonaa kulanka eve kaabka faynalihiisa naadiga kubadda cagta ee chelsea oo horyaalka ku guulaysatay ayaa doonaysa in ay koob kale oo labaad ku guulaysato sanadkan iyadoo ay la ciyaari doonto naadiga kubadda cagta ee arsenal kulanka arsenal iyo chelsea ayaa waxa uu yahay eve kaabka faynalihiisa labada kooxood waxay doonayaan inay waxdaro dhigaan iyadoo naadiga kubadda cagta arsenal niyadjab ay kala kulantay in aysan muddo labaatan sano aysan usoo bixin markii ugu horreysay champions leaga maadaama kaalinta shanaad ay sanadkan ku dhammaysatay waxaase ay doonaysaa in ay niyadda ugu dhisto taageerayaasheeda koobkaasi haddii ay ku guulaysato inkastoo uu kulankaasi u yahay kulan adag dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan haddaan qodob ka mid ah warka caalamkeeda xusuusiyana ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa la filayaa in ay u gudbiso madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump walaaca ay ka qabto dusinta sirta teresa may ayaa la filayaa inay soo gaabiso kulanka neto ee ka dhacaya magaalada braselis iyadoo ay sababtuna tahay halis kale oo argagixiso oo ka dhici karta dalkeeda jamaal aad yaad baad umahadsan tahay caasho dhegaystayaal markanna waxaan idiinsoo gudbinaynaa hees uu ku luuqiyo fanaanka nimcaan hilaac
burburay heshiiskii ballantii ma jaban tahay barashadu ma qusbaac kalmadihii bogaygiyo beerkayga luli jiray iyaguna ma beenba beenba beenba iyaguna ma beenba kalmadihii bogaygiyo beerkayga luli jiray iyaguna ma beenba beenba beenba iyaguna ma beenba Bari iyo bilayar weeyaa
ma burburay jacaylkii iyo heestii nimcaan ilaacu ku luuqaynaya waxay gunaanad u ahayd idaacaddeenii duhurnimo dhegaystayaal taniyo kun dambe dhammaanteena isku duuban waa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caasho ibraahim waxaan kaga tegaynaa sidaas muqdamo xiise le nabadgelyo
Yo paro te